إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlusuul ilaa qawaa'id اlusuul waxaan ku dhex jirnay baabka ugu horeeya baabka ugu horeeya waxa weeyaan xukunku laba u qaybsamaa xukun takliifiya iyo xukun wadciya xukunka takliifiga aan ku dhex jirnay wa gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay hadalka shiiku uu yidhi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi hadalkaas sharxiisaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay shiiku hadalka uu yidhi falow ishtabahat ukhtuhu biajnabiya falow ishtabahat hadday u ekaato ukhtuhu wiilka walaashiis biajnabiyatin islaan ajnabi ka ah day uga daranto oo uu kala garan waayo ow meytatu neef baktiyey bimudakaatin mid la qalay oo la gowracay ay uga daranto wajabalkafu inuu ka joogaa waajib ku ah oo labadaba ka tago meeshaan qaacidadaanay farac ka tahay waxayna usuuliyiintu tarjamo uga dhigaan maa laa yatimu tarkul xaraami ilaa bihi fa tarkuhu waajibu maa laa yatimu tarkul xaraami ilaa bitarkihi fa tarkuhu waajibun sidaasay ciwaan uga dhigaan usuuliyiintu maa laa yatimu tarkul xaraami ilaa bitarkihi fa tarkuhu waajibun wixii xaaraamta in laga tagaa aysan suurtagal ahayn ilaa in asaga laga taga maahane asna ka tegiddiisu waa waajib waa waajib in laga tagaa maa laa yatimu tarku lxaraami ilaa bitarkihi fa tarkuhu waajibu yarxamuk allah waa noocaas marka haddii ay iskaga darnaan walaashiis iyo gabadh ajnabi ka ah waajib waxaa ku a labadaba inuu ka taguusan guursan waxaa dhici karta inaad tidhahdaa say iskugu darmaayo walaashiisa gabar islaam uga darmi karta haa waa uga darmi kartaa waxaynu uga darmi maalan tusaale hal suurad aan miaalin islaana laba gabdhoodoo mataanaahay dhashay tusaale maanta waxay u baahatay meel inay aaddo carruurtii waa carruur yaryaroo naaska nuugayaan midayta soo qaadayay u keentay hooyada waxay tidhi walaal baldanaan leeyahay maanta waa soo danaysanahay igu sin gabadhan tii kalena islaan kale u geysan waa soo danaysa hooyana waxa weyn carruur kale nuujidaan waa ku boydo gabadhii naaskay u dhigtay waa ka dharjitay barqadiibay mar kale ku boydo haddana waa u daydo waa dharjitay duurkii islaantii waa imaa diiddo waa boydo waa u dayde casirkii imaa diiddo haddana waa u dayde qoraxdu hadday sii dhacayda imaa diiddo haddana waa u dayde maqribkii intaa timid ka qaatay iyadoo shan goor nuujiday gabadhaas adigu waa hooyada ilaa hooyada aan nuujiday waa walaashaan rabaa waa walaasha ilaa hooyada aanuujiday gabadhaas waa walaasha ilaa hooyada aanuujiday labadii gabdhood labada mataanahayd waa isla koreen hooyadoodna waa dhimatay laba inamolaba inamood ayagoo ah oo waaweyna joogaan midii hooyadaan nuujiday tan kalema kale taqaani tan hooyadaan nuujiday waa uktuka fi radaac tan kalena ajnabi kata waad guursan kartaa labadaas gabdhood cid la weydiiyana ma leh labadan gabdhood ayagu hadli maayana waa kuwii la nuujiyey oo cid nuujida ma yaqaaniin hooyadoodna dhimatoo la weydiimaa tii aad waagi ii keenta tay eher xataa hadday noosha in halmaanta dhacda oy tiraa maalinkii miyaan noqon kara middan kuu keena miday ehere labadaas gabdhood midna xalaal kumaahan inaad guursataa labadaba waa kaa xaaraan midu waxay kaaga xaaraantinimowday asalka ah waxa weeyaan radaac oo yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min anasab midda kalena waxay kaaga xaaraamtinimowday ishtibaaha maa laa yatimu tarku lxaraami ilaa bitarkihi fa tarkuu waajib labaduba waa kaa xaaraan neefaa la qalay laba neef oo maalan waxaa dhici karta ariga wax xanuun ku dhacay xanuun khataraa jira ariga ku dhaco sambab laydhaaho tarabtarab u laayo macnaha degdeg u layna ari meeshaanaho markaa xanuunsan aa midmiddi ulayi war arigan waa kan waa dhima rabtaaba waa gowracay waa raftay si fiican u rabtay dhiig xoog luuna waa ka yimi neefkaas waa xalaal waa ka boodo mid kale u tegay xagga wartanaaf waa qalasay lugta waa dhaqaajidiid dhiigna kama iman waa bakti mid kale u tegey adugu dhowr habbo qaarna waa raftay qaarna waxa weeyaan waa rafadiid macnaha kuwa rafadiida waa bakti lama gowricin ila ka horay dhinteen baa ka tegey mididii uu qaatay war ii mayra maanta ariga meeshan ku dhintay ii mayra waad ka tego war meeshaas arigan qalay waxaa la yidhi ariga ha la cuno oo dhowr neefaa baktiye midaan rafatay war kaalay matusu niyo ma tanay ahayd mase taas midaa horta rafatay mase taasay ahayd ariga cadcad weeye ma kala yaqaan waa reer magaal waa ma kala qaan neef unbuu ahaayu leey kolleyba taasay ama ahayd ama tanay ahayd mana kala saari karo neefna waxa weeyaan waa bakti neefna waa neef la gowracay waajib waxaa labadaba in laga tago maa laa yatimu tarku alxaraami ilaa bitarkihi fa tarku waajib falow ishtabahat hadday u ekaato ukhtuu walaashiis biajnabiyatin gabadh ajnabi ka ah aw meytatun bakti bimudakaatin mid la qalay hadday u ekaato wajabalkafu ka joogida waajiba labadaba inuu ka joogaa wuxuu uga joogayaa taxarujan liajli taxarujin dembi ka fogaansho can muwaaqacati alxaraami xaaraanta ka dhiciddeeda uu ka fogaanayo xaaraantaas inuu ku dhaco uu ka fogaanayo taxaruj waxa la ydhaha shayga qofku markuu ka fogaado waxa weeyaan ijtinaaban min alism isagoo dembi ka fogaanaya marka taxarujan liajli taxaruj dembi ka fogaansho can muwaaqacati alxaraami xaaraamta ku dhiciddeeda uu ka fogaanayo falow wadica hadduu u galmado hadalkan dambe oo cabdulmu'min ibnu cabdilxaq uu leeyahay hadalkaasu waxa weeyaan sawaab ma ahan hadalkan dambe oo soo socda bal aad u fiiri wuxuu yidhi falow wadica hadduu u galmoodo waaxidatan mid ow akala ama uu cuno oo fasaadafa uu ku aado almubaaxa kii bannaaneed lam yakun ma ahaan muwaafiqan muwaaqican mid ku dhacay lilxaraami xaaraan baatinan min xayfu albaatin xagga baatinka laakiin daahira laakiin yakuunu muwaaqican lilxaraami laakiin xaaraan mid ku dhacayuu noqonaa daahiran min jihati daahir xagga daahirka oo muxuu xaaraan ugu dhacay waa lificli maa shay samaynta uu sameeyey laysa qofka aysan u sugnaan lahu lificli samayntiisa wuxuu yidhi waxaa la yidhi labadan gabdhood waa kaa xaaraan waa kaa xaaraan ilaa ma kala taqaanin mid waxay xaaraan kaaga noqotay asalka oo ah inay ukhtu ka tahay midna waxay xaaraan kaaga noqotay ishtibaaha ay u ekaatay markaasuu yidhi anugu waa iska guursaa midaan guursaa middii waxay u noqotay middii ajnabiga ahayd mana oga miday tahay waa u galmooda wuxuu leeyahay horta daahirka waa xaaraam waxaan leenahay miyaa kala taqan haa waa kaa xaaraanoo waxaad ku dhacday ficil kaa xaaraama ilaa hadday isku darmaan inaad ka fogaataan waajib ahayd shay kaa xaaraama had samaydaa la leeyahay laakiin hadduu ku soo aaday tii ajnabiga ka ahayd cindallaahi baadina saas ula jeedaa dembi ugama qoron laakiin annaga waxaa la xaaraanad samayday warkaas markaa waxa weeyaan war oo daahirkiisu uu saxiix sawaabya uma eka sababtoo ah sideeda xaaraan maxaa la yidhaha meeshaasaa rabta ishkaal bixin waxa weeye shay kasta oo ficilkiisu kuu bannaanayn wey mideeda kale masale jirtaaba jirta axkaamtu kuma xirna daatada ee axkaamtu waxay ku xidhan tahay afcaasha haddii la yidhahda shaygan haddii la yidhaahdo shaygan waa xaaraan macnaheeda ficil ahaan ah uu xaaraam yahay in la sameeyo wey tusaale marka la leeyahay xurrimat calaykumulmaytatu ama marka la leeyahay xurrimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkiin waa laydinka xarimay hooyada daatadeeda miya xaaraan ah maya ey waduhaa wey soo maha inaad u galmootaan ama addoonnimo ugu galmoodo ama ugu galmooda nikaaxe waa idinka xaaraam saasaa loola jeedaa soo maaha idan waxa xaaraamtu ku dhacdaa waa ficil xurumad calaykumulmaytatu marka leedahay baktigu waa idinka xaaraam neef baktiga halkaas hadduu yaallo ma dembiyaa la qora haddaan qofna cunin goormaa qofka dembi la qora markii qof cuno aysan u bannaanayn marka xukunku ficilkuu ku xidhan yahay fiiriya ee daata kuma xirna gabadhaan ajnabiyay kaa tahay waa kaa xaaraana laleeyahay xaaraannima goorma imaana gabadha daatadeed miya xaaraana maya markaad adugu waxa weeyaan gabadhan ajnabi ama taabato korkeeda ama u galmooto ugu galmoobto xaaraan markaasaa waxa weeyaan ficilkaasa xaaraan noqona marka axkaamtu waxa weeyaan ficilkay ku xidhantahay waxa weeyaan hadday marka aan ogaanay axkaamtu inay ficilka ku xidhan tahay ninkan ficilkuu sameeyey ma ficil u bannaanaa mase waa ficil ka xaaraana waa ficil ka xaaraana idan khalaas fa huwa xaraamun daahiran wa baatinan saasaa laleeyahy maxaa asagu wax ka xaaraanu sameeyey dembigi waa ku dhacay welidaa saas daraaddeed culammadu waxay yidhaahdeen ficilka qofku markuu ku dembaabayo laba dhinacuu mar uga dembaaba marna hal dhinac ficilka markuu sameeyo haddii afar ka dhasho afar xumaa ka dhashay raad xumaa ka dhashay samaynta uu sameeyeyna dembiga looga qoraa raadka xumoo ka dhashayna dembiga looga qoraa laakiin hadduu ta sameeyo ficil xun aan wax raadoo xumu ka dhalan samayntii bisa dembi looga qoray soo ma jeedin waa nuucaas maa qadamtu wamaa akhartun waa saas macnaheedu wixii aan horay u samaystay iyo waxaan dib u dhigay shayga haddaad samaydo haddana hadhow dad kaaga daydaan waa xumaan samayntiina waa dembi ka dayashadii lagaaga daydana dembiga lagaaga qoray tusaale wiil dhallinyarahoo fidnaysanoo jaahila oo iskooley ah a shan iyo toban fura isku xirtay gabdhuhu ku shukaansadaa wuxuu leeyahay furayaalkan shan waa baqarrada hooyo shanna waa kuwa aabbe marka meeshaanan deganna gabaruu la orday khamiistii walla weynu geey leeyahay waxa weyn anagu dad aqniyahan nahay furayaalka anaa la ii dhiibaa wiilka la aaminayna waa aniga khamiistuu wadaa gabdhaha markuu meesha wallaweyn kala soo laabtoo keeno waa ku tuntaa waa ku tuntaa markuu ayaan joogis yidhahdaa arrinta amay ka shintaa u yidhahdaa waxa weeyaan furahaana meeshaan ka helay gabadhi waxna iskuma haynayaan laysku kaana arag waana ku furay ord ogow gabadhii gurigay joogtaa waana garo aabbii hooyana habeen kama duban khamiistii ay tihi habaryara alaadaha la wada galabtii subaxdii khamiistaa heer oo ilahayd habaryaran soo booqaa ilaa subaxdaasaa la wadaaba soma jeed habeenkana sooya ficilkan uu sameeyey wiilkaas hadduu ogaa waxaas inaysan guur ahayn oo uu ogaa waa ku dambaabaya waa koow gabadhii gurigay joogto inanay aheedo waa la soo doono nina loo guuri habeenkii ninkii markuu arkay gabaruba meeshu ma joogto waa garo subaxdii isagoo gacanta wada keena uu yidhi war iga qabsada waay khiyaamteen khiyaanaa baaba'ay soo maha dembigaasna waa loo qora wiilkii ogaada waa sida hadda waxa weye magaalada mushaac soo ma jeedin marka ficilkii horeeto waa dembiga waa loo qora ficilkii raadkan ka dhashayna waa loo qora sow laba maaha laakiin marka gabal waxaa dhici karta ficilka uu sameeye wax raado xumanaysan ka dhalan reerba kuma dumin oo maxaa ka mida nin khabiifaha jiray nin khabiif ah islaant uu leeyahay duu la sexdo sariirta dhinaca kale usii jeesana laakiin duurku wareegaa habeenkii oo magaaladu wareegaa islaam khabiifadaha jirta oo nimanka iyo dumarka iyo rag isku raado dumarka iyo ragga islaamtii waxaa islaamtii u dirsaday yii gabar ii keen caaw xaaskiisii tiri war ninkiiya la celilaayo meelaha wareegaayo caaw ma kuu geeya siti war ii geey awalan guriga ku nacay duu bannaankaas wax ku taraa ta waday u geyda oo mugdii mid islaamiyad u haystaay waa ka duldhac markiiuu darihiisa ka dhamaystana gabadhi dulkuu fitay soo tiri gurigeedii tiri ayadu waa ogtahay ninkeedu mid tahay iyadu dembi kumaba dhicin wax dembi iyadu kuma dhicin aasna gurigii hadhow soo garacay ka furta asaga ficilkaas uu sameeyey zaanigu ku yahay yidhi culammadu maxaa yeelay shay uu aaminsan yahay inuu xaaraamka yuu sameeyey soo maha laakiin reer kuma burburin wax dembigo dambe ka dhalan maaya afar ka dhalan maayo marka ficilka iyo afarka qofka marna ficilka kaliya looga qora dembi marna waxa weeyaan ficilka iyo afarka ka dhalana labada waa looga qoray dhallinyaro duruusta ah walaalayaal wax yar noo kaadiya intaan darsiga arsayna cafwan raalli allah idinka ahaado marka calaa kulli xaal marka ficilka waxa weeyaan qofka haddaysan u bannaanayn inuu sameeyo hadduu sameeyo dembigii waa ku dhacay marka daahiran wa baatinana waa ku dhacay cabdullahi ibni saalixna hoosuu hadalkaas ka tacliiqinaa uu leeyahay warkaas shiiqa nadaraa ku jira marba haddii arrintan inuu sameeyo aan loo ogolayn see loo leeyahay baatinan waa u bannaanta calaa kulli xaal warku waa sidaas falow wadiica hadduu u galmoodu yidhi waaxidatan labadii gabdhood middood oo tii ajnabiga ka ayd iyo walaashis oon la kala garanay dhowca kale ama uu cuno baktigii iyo neefkii la gowracay oon la kala garanayn oo fasaadafa uu ku aado almubaaxa kii bannaanaa lam yakun noqon maayu yidhi muwaaqican mid ku dhacay lilxaraami xaaraam baatinan xagga baatinka laakiin daahiran laakiin yakuunu muwaaqican lilxaraami laakiin wuxuu noqonaa qor xaaraam ku dhacay daahiran xagga daahirka wuxuu ugu dhacay xaaraam lificli maa shay samayntiis laysa uusan ahaanin huwa shaygaasu lahu qofka u sugnaaday meeshaanu sidaas wey ixraabku laysa uusan ahaanin huwa shaygaasu lahu shaksiga mid u sugnaaday wey macnaha laysa isimkeeda ficilkaa loo celina uu shayga sameeyey laysa huwa ficluhu shayga samayntiisu lahu lishaksi aysan u sugnayn icraabta sawaabkaa sidaasay ahayd wamanduubun wamanduubun waxay ku cadfan tahay waxa weeyaan waajibun wamanduubun walxukmu takliifiyu khams waa shan waajibun waa waajib wamanduubun waa manduub halkaasay ku cadfantahay wa huwa manduubku maa shay weeye yaqtadii keenaya athawaaba ajarsiin cala alficli samaynta layska ajarsiiyo lal ciqaaba ciqaab aan keenayn cala tarki ka tegidda laysku ciqaabo wa manduubun manduubu halkan ka gala manduub luqatan annadbu waxaa la yidhaahdaa adducaau ila alficli waa yeeris qofka loogu yeero inuu wax sameeyo aa la yidhahdaa nadbu qofka haddii loogu yeero ficil inuu sameeyo nadbiyaa la yhahdaa luqada carabiga marka manduubna waa isimkii mafcuulo waa kii loo iskugu yeeray almadcuwu ilayhi aa loola jeedaa marka almanduubu almadcuwu ilayhi waa shaygii layskugu yeeray oo la yidhi war hala sameeyo ha la sameeyo saas weeyaan alcilmiga gabala usuuliyiinta ku dareen almadcuwu ilayhi oo dhan maaha nadbiguye waxa weeyaan adnadbi waxaa la dhahdaa adducaau ilaa amrin muhimin shay muhiima marka layskugu yeero aamidi ayaa sidaas yidhi waa kan sharaxa cabdullahi ibn salix kugu soo naqlinayo shaacirkii qurayd ibnu unayf alcandari wuxuu yidhi laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana inaa wuxuu ammaanayaa waxa weyan qolo inay gacan fudud yihiin oo ay ajiibaan walaalkood oo haddii nin walaalkooda u yimaado u yidhaa war ka kaca war waa layga sidaa ma yidhaahdaan war saa lagaaga sidaa war amaad adigu daalimta war saa wax u jiraan dhihi maayaan horta hubkay qaadaayan markay waxay qarribi lahayn qarribaan kadib inay iswarsadaana dhacdo wuxuu yidhi laa yas'aluuna ma weydiiyaan akhaahum walaalkood xiina yandubuhu marka uu u yeedho fi naa'ibaati dhacdooyinka waxyaalaha dhacdooyinka ah markuu ugu yeero war waa dhacdo war kaalaya uu yidhaahdo calaa maa qaala burhaanan waxa uu yidhi xujo uma weydiiyaan aq saad ku yeelan maxaa u daliil ah war warkaagu ma suganya may yidhahdaan ku yidhi maxalushaahidku waxa weeyaan xiina yandubuhum markuu u yeero marka nadbigu waa yeerista yeerista weeye taas waa luqadii xagga isdilaaxa laba dariiqaa lagu qeexaa dariiqada usuuliyiinta dariiqada usuuliyiintu waxa ay tahay in lagu qeexo bibayaani alxaqiiqa xaqiiqada caddaynteeda saasaana sawaaba waana sidaa shaarix cabdullahi bni saalix uu u qeexayo waxa weyn istilaaxan maa dalaba shaaricu ficlahu dalaban kayra jaasimin waxaa la dhahdaa manduub wixii shaaricu dalbay in la sameeyo dalab aan go'nayn dalab aan go'nayn ayaa shaaricu dalbay in la sameeyo marka maa dalaba shaaric ficla wixii shaaricu dalbay samayntiisa marka la yidhaha waxaa baxaya muxaram makruuh mubaax saddexdaa shaarico ma dalbin marka la yidhahda dalaban khayra jaasimina waajibkiiya baxaya maxaa la shaaricu waa dalbay waajibka laakiin si go'an u dalbo marka xadkii jaamic maanicuu noqonaya sidaas waa haddii lagu qeexo bibayaani alxaqiiqati walmaahiya haddii xugun ahaan lagu qeexana waa sida shiiku yidhiyo wa huwa manduubku maa shay weeye yaqtadii keenaya athawaaba ajarsiin cala alficli ficilka layska ajarsiiyo ficilka in layska ajarsiiyo laakiin qayday u baahan tahay meeshaasaan sheegnay oo la yidhahda imtihaalan haddii fartuumid iyo amar qaadasho loo sameeyey marka qofka ajar laga siinaa waa markuu u sameeyey imtihaalan fartoomid iyo amar qaadasho markaas weeyaan lal ciqaaba ciqaab aan keenayn calaa tarki ka tegidda laysku ciqaabo waa inaysan keenayn in ka tegiddiisa laysku ciqaabo laakiin ayada laftirkeeda culammada qayd u sameeyaana jira oo waxay yidhaahdeen waxa weeyaan in lam yatruk istikhfaafan sunnada qofka marka loo ciqaabayn waa markuusan uga tegin fududaysi ee hadduu fududaysi uga tago in loo ciqaabaa dhacda fududaysi waxa weeye sunnada ka tegiddeeda haddaad haddeer labada rag ee salaada subax ka horayda waa sunnooyinka sunnada ugu adagay ka midta haddaad ka tagtana ciqaab ku mudan maydi sooma jeedid laakiin shardi maxaa ah inaysan kula fududayn haddaad fududaysi uga tagto ciqaab adduunya mid aakhira inaad ku mudataa dhacdo sidaa xaafid ibnu kafiir uu ku sheegi jiray albidaaya wanihaaya cadayga aa mid loo sheego le cadaygu sunno weeyo nabiga sunnadiisii wey qor inta qaato dabada iska geliy anugu dabadan ka cadaydaahoo afkayga qori maba geliyaba wuxuu leeyay marka dabadii cuncun bilowda isla marka cuncan bilowda mar walba waa cuncune calooshuna waa soo guure sagaal bilood markuu joogo calooshu balliga noqotay uu habeenkii dambe foosha markaasuu jiir dhalay ama doolli baalka la yidhaah waana ku murracda waa ku dhintay marka istihzaacaas a ciqaabtu ka timi nabiga sala allahu calayhi wasalam mina agtiisa cunto ku cunayey bidix buu ku cunay nabigu wuxuu ku yidhi kulbiyamiinika war bidigta ku cun markaasuu yidhi laa astadiic ma awoodo waana uu awooday ee beenu sheegay nabigu wuxuu ku yidhi lastadac ha awoode ilaahayaan kaaga baryey ciqaabka marka wuxuu ku mutay waa fududaysanaya marka famaa rafacaha ilaa fiihi kor uma soo qaadin gacantii waa qallash gacanta waa xadiid saxiixa waa qallash in midigta wax lagu cuno waa waajib culummada gobolaa saas qabaan daliilahaanna saasaa daahira laakiin culummada qabaan waa sunno in midigta wax lagu cunaa waxay leeyihiin ninkaas waxaa ciqaabta alla ugu riday degdega ah waa istikfaaf fudaysiga idan sunnada ka tegiddeeda markaan lagu ciqaabayn waa markee waa markaad uga tagto waxa weeye biduuni istikfaar adoo fududaysay oy sunnadii nabigu qiimo kula leedahay aad ka tagtay walaw ka wegsatay ka caajistay marka maxaa loo ciqaabay markaas qofka ma loo ciqaabayo sunnooyinkuna waa fara badan yihiin waa fara badan yihiin wa bimacnaahu manduubka macnihiisuu ahaaday almustaxabu mustaxab mustaxabku manduubkuu ku macno yahay wa sunnatu iyo sunnada manduubka magacyaal badanuu leeyahy lix magac ayuu u sheegay cabdullahi ibnu saarix sharaxa matnigana cabdilmuumin shan ka mida waaba sheegayba sidaan arki doonno oo hadda ballalkan eeg wa bimacnaahu almustaxab wa sunnat halkaas fiiri wuxuu ku yidhi ey almanduubu manduubka lahu manduubkay u sugnaadeen asmaa'un magacyaal minhaa magacyadaasuu ka mid ahaaday mustaxabun koo fadiila labo alafdal saddex naflun afar sunnatun shan tadawucun lix lix miya waxaad ku dartaa manduub toddobo haddii fadiilo iyo afdal la kala tiriyo waa toddobadaas haddii la kala tiriyo haddii la yidhaha waa isku midna waxa weeyaan waa lix marka tadawucan markii laga reebo inta kale wuu sheegaya cabdilmuumin inta kaleo dhan matniga inoogu taalla wuxuu ku yidhi wa bimacnaahu macna almanduub manduubka macnihiisuu ahaaday almustaxab mustaxab manduubku lamidii waa cinda aljumhuur eh culamo kala qaadaana jireen iyo wa sunnatu sunno wahiya sunnada sunna haddii layidha masnuunna waa la mid masnuun oo ism mafcuul laga cabiro wahiya sunnadu luqatan min jihati luqad eh xagga luqa ahaan addariiqatu waa waddada wasiiratu waa waddada lagu socdo waxaa la yidhahdaa sunno xagga luqada dariiqa lagu socdaa la yidhahdaa dariiqa lagu socdo shaacirkii labiid min macsharin sanat lahum aabbaa'uhum welikulli qowmin sunnatun wa imaamuhaa uu yidhi min macsharin jamaaco ayuu ka ahaaday ninkaasu sanat lahum aabbaa'uhum ay aabbayaalkood u jideeyeen waddo welikulli qowmin qolo kastana sunnatun dariiqa u sugnaata iyo wa imaamuhaa dariiqadaas ninka imaamka ka ahaa ee sameeyey qolo kasta waa leedahay imaamkeeda iyo dariiqooda marka sunno luqatan waa addariiqa wasiira dariiqo waa waddada lagu socdo siiradana waa waddada macnawiga ah lagu socdo waddada macnawigaah ee lagu socdo xagga istilaax ahaan saddex macnaa lagu ilaaqaa sunno bal sharaxa fiiri sharaxa fiiri cabdullaahi ibnu saalixa saddexdaba halkan kuu keena waa faa'iido muhiima istilaax ahaan wa amaa fil istilaaxi uu yidhi gabayga kadib fa ina lafda sunnati sunnada lafdigeeda yutlaqu waa la itlaaqaa calaa waaxidin mida lagu itlaaqaa waaxidkoo min macaanin macaani ka mid ah macaanidoo alaaatin saddex ah alawalkan ugu horeeyaa maa shay weeye yuqaabilulqur'aana qur-aanka ka soo horjeeda waxa weeyaan sunna marka la yidhaahdo cinda culamaa'i lusuul culammada usuuliyiinta baaday ku keenaan kutubta usuulka oo dhan asunna iley waxay ula jeedaan markaas maa sadara min annabiy wixii nabiga ka soo furay aqwaal afcaal takhriiraat maa sadara min wax alla wixii nabiga ka soo furay ula jeedaan asunna muxadisiinta u dhow oo waxa weeyaan sunna iyo xadiid waa isku mid marka waxay ku daraan oo kaliya muxadisiintu nabiga sifadiisa usuuliyiintu laakiin aqwaasha nabiga iyo afcaasha iyo takriiraadkii saddexdaasay sheegaan maxaa yaele xukunka saddexdaa laga qaataa ayaguna xugun meel laga qaatay rabaan laakiin muxadisiintu ayagu riwaayada u muhiimaho in wax alla wixii laga soo naqliya nabiga la soo wada sugo marka taan saddexaad waxay ku dara mid afraad oo ah sifada nabiga wejigiisu saasuu ahaa madaxiisu saasuu ahaa garka iyo marka laysku daro tinta labaatan cibro kuma oolin waxa weeye sifaad nabiga sifaadiisa ay ku darayaan taasay ku daraan marka wuxuu ku yidhi koow waxaa la yidhahdaa maa yuqaabilu qur'aana waa waxa qur-aanka ka soo horjeeda qur'aan marka sidaas darteeda adilada markaan jirayna maxaan nidhi alkitaab wa sunna waa qur-aanka muqaabilkiisa fayuraadu biha waxaa loola jeedaa qowlu nabiyi sal allahu calay wasalam iyo wa ficluhu iyo wa taqriiruhu walihaada saas daraaddeeda yuqaalu waxa la yidhaha fi adilati sharci sharciga adiladiisa marka la tirinaa alkitaab wasunna a la yidhaha ay alqur'aan walxadiid weeye wasayaati waa noo imaan doona insha allahu dikru hada tacriifi tacriifkan sheegidiisa fii mowdicii maca sharci asagoo mowdiciisa ugu sharxa ilaa sunna waa soo socotaa kitaab kasta usuulu fiqiya baabu ku keena sunna taas mar sunno saas weeye oo sunna markaas waxay muraadif u tahay xadiid xadiiay la mid koow isilaax labaad ahaani maa yuqaabilu lwaajib waa cinda alfuqahaa tanuna cinda alfuqahaa fuqahaa iyagu markay sheegaan sunno waxay ula jeedaan middaas la soo tacriifiyey oo waxa weeyaan maa yusaabu ficluhu imtisaalan walaa yucaaqabu calaa tarkihi biduuni istikfaar waxa weyan taasay ula jeedaan fuqahadu waa shay haddii la sameeyo imtisaal loo sameeyana ajar laga helayo haddii laga tagana oon istikfaaf looga teginna aan laysku ciqaabin waa cinda alfuqahaa ahaani maa yuqaabilu lwaajib wa yuraadifu oo fangelayo la macnaa almanduura wahuwa waxa weeyaan wahuwa waxa muraadifkaah oo manduubka muraadifka u ah maa shay wey yusaabu layska ajarsiinaa calaa ficli samayntiisa imtisaalan amar qaadasho loo sameeyo walaa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegidiisana aan laysku ciqaabin wahaadaa kaasu huwa almuraadu huna halkan manduub halkan markaan sunno leenahay kaasaan ula jeedna waxaan ula jeednaa midka muraadifka u ah waxa weeyaan manduubka taasaan sunno loola jeedaa athaalid maa yuqaabilu lbidca maa yuqaabilu lbidca wax bidca ka soo horjeeda waa cinda culamaa alcaqiida wa usuul diin cinda culamaai alcaqiida wa usuuli diin marka culammada caqiidada ka hadasha iyo usuuludiinka ay hadlayaan assunna hadday yidhaahdaan waxay ula jeedaan maa kaana calayhi nabiyu sala allahu calay wasalam wa asxaabi wixii nebi moxamed iyo asxaabtiisu ku sugnaayeen saasay ula jeedaan maa kaana calayhi nabiyu sala allahu calay wasalam wa asxaabi nabi muxamed iyo asxaabtiisu wixii ay ku sugnaayeen aa laydhahdaa sunnu qabla duhuuri lbidac wa firaqi dalaal marka markaas waxay muqaabil u tahay ka soo horjeedaa sunnadu waxa weeyaan bidcadii markaas waan markay ugu macno ballaaranta maxaa yaele markaas xataa qur-aanki waa ku jira qur-aankiyaa ku jira waxaa ku jira xadiidkii waxaa ku jira aahaartii saxaabada wixii oo dhan ay iskula jireen waa diinkii o dhan markaas diinkii saxdahayo dhan wey markaas wuxuu yidhi ahaaliu maa yuqaabilu lbidca fayuraadu biha waxaa loola jeedaa sunno maa waafaqa alqur'aana qur'aanka wixii waafaqa ow xadiia nebi nabiga xadiiskiisa waafaqa sala allahu calay wasalam sawaaun akaanat idalaalatu dalaaladu ahaataye calaa dalabi alficli ficil la yska dalbo mubaasharatan si toos ah oo si toosa aayadda xadiidku inay u caddeeyaan oo manduuq ay ku tusayaan xukunka ow biwaasidati alqawaacid ama qawaacidda waasidadooda in looga qaato aayaddii xadiidka xukunka qawaacidka almaahuudati laga soo qaatay min nusuusi shariica wayadkulu waxaa soo gelaya fii daalika taxriifkan sunnada maa camila calayhi saxaaba saxaabadu waxay sameeyeen radia allaahu canhu sawaaun waxaa isku mida wujida daalika arrinkaas in laga helo filkitaabi kitaabka iyo wasunnati amla iyo inaan laga helin mar haddaan khilaaf ka jirin in saxaabadu dhan ay samaynayeen likowni aanshadiisoo itibaacan raacid uu yahay lisunnatin sunna la raaco sunnadaasoo habatad ku sugnaatay cindahum agtooda sunnadaasoo lam tunqal ilayna aana loo soo guurin afcaasha saxaabadu ku dhaqmayeen mararka gabal waxaa dhici kartuu leeyahy sunno nabiga ka sugnaatay oy og yihiin inay ahayd oy saas ugu dhaqmayeen laakiin aan lafdigii lasoo rarin ee dhaqankoodii lasoo raray ow ijtihaadan ama ijtihaad inuu noqdaa la arkaa mujmacan lagu ijmaacay caleyh korkiisa minhum saxaabada xaggooda looga ijmaacay oo saxaabadoo dhan ijtihaadeen ay asibeen xujadooda waxaa rabaa ijmaacooduna waa xuj qaciya hadday saxaabadu shay ku ijmaacaan marka sunnadu ka mid yahy oo min khulafaa'ihim ama khulafadoodii laga soo raray kamaa fii jamci lmusxafi sida musxafka in la jamciyo hal kitaab qur-aanka lagu wada qoro wa tadwiini dawaawiin diiwaanada la diiwaangeliyo iyo wamaa ashbaha daalika wixii shabahay wayadullu waxaa tusa lihada lilaaq ilaaqaas in xataa aqwaashii iyo afcaashii saxaabada sunnada ay soo gelayaan qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam ou nebigu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin laasima sunnadeeda iyo sunnada khulafaau raashidiinka hanuunsanay la hanuuniyey min bacdi aniga gadaalkay saddexdaas macno weeye xagga istilaaxa oo khulaas ahaan mar waxaa lagu ilaaqaa maa yuqaabilu qur'aana wax qur-aanka qaabil u ah sida xadiidka marna waxaa lagu ilaaqaa manduubka kii muraadifka u ahaa marna waxaa lagu ilaaqaa maa kaana calayhi nabiyu sala allahu alay slm wa asxaabi saddexdaas macnana waa xagga istilaaxa laakiin takhtasu way gaar noqotaa hiya sunnada ma bimaa shay fucila la sameeyey lilmutaabacati raacid loo sameeyey faqad oo kaliya waxaa jira meel lagu itlaaqo sunno laakiin manduub aan lagu itlaaqin waxaa jira meelaha gabal oo la yidhahdo waa sunno laakiin waa manduub lama yidhaahdo maxaa ka mid ah waa kanaan saa kuu sheega waa wixii loo sameeyo itibaacan lilnabiy sala allahu calay wasalam shaygan qofku markuu itibaacan lilnebiy u sameeyo lama yidhaahdo haadaa manduub ee waxaa la yidhahdaa haadihi sunna markaas sunnadii macnaheedu xataa wuu ka caamsanya manduubnimo waa ka caamsanya hadalkaas marka maxaa loola jeedaa wixii loo sameeyo lilmutaabaca maxaa loola jeedaa cabdullahi ibnu saalex qaabku u sharxay waxay tahay wax alla wixii qofka mukallafka ah u sameeya nabiga inuu ku raaco hadduu rabo waajibba ha noqdo tusaalena waxa uu yidhi waxa weeyaan cabdullaahi ibnu cabbaas oo salaad janaasaa tujinaya a faatixada kor u akhriyey markuu kor u akhriyey uu yidhi inamaa facaltu daalika litaclamuu annahaa sunna waxaan saas u yeelay inaad ogaataan inay sunno tahay faatixada in la akhriyo markii janaase la tukana sunna markaas uu ula jeedaa in nabigu akhri jiray inaad ogaataan ee ulama jeedo sunna manduub markaas maxaa yeeley waa waajib in faatixada la akhriyo markaas janaasada la tukana ilaa salaad noqome salaadan faatixa lahayn waa waajib haddana wuxuu leeyahay inay sunno tahay macnaha sunnadu marka wuxuu ula jeedaa inay dariiqii nabiga tahay inaad ogaataan marka shayga nuucaasa ee loo sameeyo itibaacan lilnebiy manduub layskagama magacaabo ee sunna a lagu magacaabaa mar haddii itibaaci loo qastayo duraba waajib ha ahaadee qaabkaasuu sha shuraaxda kitaabka maahan cabdullahi ibnu saalix oo kaliyahe shuraaxda kalena waxay u dhigaan si kale oo waxay yidhaahdeen shayga manduubkaa laba u qaybsamaa mid waxaa laga qaatay qowlka iyo ficilka nabiga sala allahu alay sl ama taqriirka nabiga midna waxaa laga qaatay ijmaacaad amase aqwaasha iyo afcaashii saxaabada shayga laga qaato waxa weeyaan ficilka nabiga sala allahu alay wasalam ama qowlka nabiga sunna a lagu magacaaba manduubna waa la dhihi karaa laakiin shayga ama ijmaacu ku sugnaado inuu sunno yahay amase ijtihaadka saxaabada ku sugnaaday manduub aa la leeyahay ee la dhihi maayo sunna qaabkaasna waa loo dhig laakiin midka cabdullahi ibnu saalax inuu daahir yaad muddo waxa weeyaan maxaa waa ku cad yahay xadiidka cabdullaahi ibnu cabbaas ee imaamulbukhaari saxiixiisa ku wariyey waa ku cad yahay sunna uu ku magacaabay ulamana jeedo manduub ee wuxuu la jeedaa waxa weeyaan itibaacan lilnabiy sala allah alay slm oo faataxa in la aqriyo markii janaase la tukana waa dariiqi nabiga intaas ula jeeda marka mutaabacada marka la magacaabayo sunna la yidhahdaa ee manduub lama yidhahdo intaas kaliya ku wala duwayn iyo wanaflu wanaflu halkay ku cadfanta wa bimacnaahu manduubka macnihiisa waxaa haday almustaxabu mustaxab iyo wa sunnatu sunnu iyo wanaflu iyo wanaflu waa saas nafli naflina waa la yidhahdaa nafligu qur-aankana ku sugan sunnadana ku sugan in nafli lagu magacaabo qur-aankuu ku sugan yahay waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi wa min alleyli fatahajad bihi habeenka qayb ka mida qur-aanka ku soo jeed nabiga suubanow naafilatan laka siyaado xalay ku tahay salaadaas siyaado ayay kuu tahay marka waxaweye naafilo waa lagu magacaaba sunnadana waa sidaasoo kaleo xadiidka xadiisulqusiga ay ku sugan tahay wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili weliba nawaafilkaasna waxaa loola jeedaa manduubka nafsu maxaa yeel waajibaadka waa la soo sheegay wamaa yataqarabu ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima ftaratuhu wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xata uxibu waajibkii marka la sheegay kadiba nawaafilkan la sheegay marka nawaafilkan waa caynu manduub wey marka nafli waa la yidhahdaa waajibkiiu siyaado ka yid saasaa nafli loogu magacaaba wa huwa nafligu asiyaadatu waa siyaadada cala alwaajibi waajibka ka siyaadada waqad samaa wuxuu magacaabay alqaadi qaadigii kitaabka sood akhrisaydoo laba shayaed u baahanta isdilaaxaadka inaad taqaan fanniga iyo kitaabka shiiqa qoray madhabka uu ku sugan yahay inaad taqaan haddii kale ma fahmaydi kitaabka waxa weeyaan hadda fannigan ku jirnaa waa fanni usuul fiqiya shiiqa qoray cabdilmumin cabdilxaqna waa nin xambaliya koo taas waa inaan ogaanna intaas markaan ogaanno kitaab kasta oo xanaabila markaad ku aragto alqaadi oon wax kale la daba dhigin cid kale loolama jeedo abuyaclaa loola jeedaa alqaadi abuyacla maxamed ibnu xusayn ibnu maxamed ibnu khalaf ibnu axmed ibnu faraa alxambali shaykhu lxanaabilati fii casri ninkaasaa loola jeedaa oo imaam ku ahaa fiqiga iyo usuulka iyo xadiidka iyo culumtiisa iyo fataawaha iyo doodaha iyo munaadarada kutub aad u badanna iskale dhintay afar boqol konton iyo siddeed hijriyadu markay ahayd waa kan cabdullahi ibnu saalex hoos idinka yidhi wa idaa udliqa alqaadi fii kutubi alxanaabila haddaa qaadi la idlaaqo kutubta xanaabilada fa huwa almaqsuudu raximahullah ninka loola jeeda waa ninkaas ee wax kale ha u qaado laakiin haddii qaacidadanka qaado kutubta oo shaaficiyada oo usuulka ama kuwa maalikiyada ha ku dabaqi haddaad aragto kutubta usuulu fiqiga ee shaaficiyo iyo kutubta usuulu fiqiga ee maalikiyo alqaadi haddii la yidhaahdo hal ninaa loola jeeda labadooda waxaa loola jeeda abubakar albaaqilaani bes waa usuulkan ka hadlayna usuulka markay joogaan oo waxa weeyaan shaaficiyada iyo maalikiyada iyo waxay ula jeedaan abubakar albaaqilaani weliba adunnu xanafiyaduna inay weliba la mid tahay inkastoo wax badan ay isku qilqilaafaan markay ilaaqaan alqaadi yidhahdaan waa isaga maaha midkii xanaabilada abu yacla iyagu uma jeedaan laakiin xanaabiladu alqaadi markay yidhaahdaan waxay ula jeedaan abu yacla ay ula jeedaan waay waqad samaa waa magacaabay alqaadi qaadigii abu yacla maa shay laa yatamayasu aan soocmayn oon canil waajibi ka soocmayn min daalika nafliga xaalu ka mid yahay wadaalika mihaalkii ka tuma'niinati ka ziyaadati waa siyaadadoo kaleeto laasim mudaafa la soo qadara ka dumaaniinati ka siyaadati waa siyaadadoo kale siyaadadaasoo fi dumaaniinati ku sugan fi rukuuci lagu xasilo waa sujuudi sujuudda lagu xasilo wuxuu ku magacaabay sama alqaadii maa samaada laba mafcuul qaadata maadu waa mafcuul awalkii waajibanuu ku magacaabay nafliga laba u qaybsanya inuu waajibka uusan kuba jinsi yahaynoo mid kala yahay sida salaadda waajibka duurka haddaad tukato laba rag oo kalea tukee waa nafli hadda waaba mid kaleba isku jinsiba maaha ama afar rag ka horraydaad tukani taas waa nafliya laydha asaga war male layskumana haysto inuusan waajib ahayn oon laguna magacaabay midna waajibka ayuu ku jinsi yahay laakiin waa ka soocan yahay maalan marka la rukuuco subxaana rabbiya alcadiim in la yidhaahdo waa waajib cinda alxanaabila waajib weeye waana sida sheekh naasir uu ku doorto waxa weyn muqtasarka waxaa talqiisu fasilaati nebiy oo min xaysu daliil waajibaadu asagu mara marka la rukuuco tasbiixda la aqrina waajibe midka koobaad ah subxaana rabbiy alcadiim halkaasaa waajiba mid labaad markuu ku daro subxaana rabbiy alcadiim fii waajibkiiyuu la xidhiidha waana ku jinsi laakiin waa ka socayn oo waa laba kelimo midba mar lagu dhawaaqay soo maaha kaasna asna nafliyaa la yidhaahdaa ee waajib la dhihi maaha waxaa la leeyahy subxaana allahi middii koobaad waajiba midda dambe ma ahayn waxaa jira nafli waajibka kuna jinsiya lana xidhiidho oon ka socnayn maxaa ka mid ah qofku markuu rukuuco inuu xasilo ilaa dhaqdhaqaaqu jirkiisa ka dhammaada waa waajib hadduu sii wado marka rukuucdii oo sii macaansado adkaarta inta dambe waajibkii markuu xasilo inta ka dambaydaa waa nadbi waa sunna laakiin labadood waa isku xihan yihin waa un xasilkaas meesha uu taagan yahay qofka soo ma jeedo rukuucda ama sujuudda uu ku xasilay xasilka qaybta damboor dheer waxa weeyaan waa nadbi maxaa lagu magacaabaa jumhuurtu waxay ku magacaabeen waxa weye naafilo wey waa nafli sababtoo ah inay nafli tahay waxaana tusaya qaacidadiya ku dabaqmi oo waxa weeye qofku hadduu sii wadana maa yuhaabu calaa ficlihi imtihaala ajar waa ka hela hadduu sii dheereeyo walaa yucaaqab calaa tarki hadduu ka tago markuu waajibka dhammayso madaxa soo qaadana loo ciqaabma idan waa nafli alqaadi abuyacla wuxuu leeya maya waajib weeyaan waajibaa lagu magacaabaa u leey waajibaa lagu magacaabaa waa magaca wax la ysku haysta ee haddii laga tago ma lagu ciqaabo loo ciqaabi maha u leey hadduu ka tago qofka ee shay haddii laga tago iyadoon wax bedela looga tegin daahira looga tegin laga tegay ee aan laysku ciqaabayn waa nadbiya calaa kulli xaal sidaas waa iska magaca mujaraba khilaafkuna inuu lafdiyaad moodaa laakiin waxa uula jeedo waxaa cadday doona cabdilmu'min wuxuu yidhi waqad samaa waa magacaabay alqaadi maa shay laa yatamayasu aan soocmayn canil waajibi aan ka soocmayn min daalika nafliga xaaluu ka mid yahay wadaalika mihaalkii ka dumaniinati ka ziyaadati waa ziyaadadoo kale fi duma'niinati xasilka la siyaadiyo fi rukuuci lagu xasilayo wa sujuudi waajibanuu ku magacaabay cabdilmu'mina sheege wuxuu hi bimacnaa wuxuu ula jeedaa annahu qofka yuhaabu waa laga ajarsiinaa calayhaa ziyaadadaas hawaabaalwaajibi waajibka ajarkiisii oo kale qofkan markuu rukuuc xasilkaas uu xasilay la dhihi maayo qaybta waajibnimadu ku xasishayna ajar waajibaad ka leeda inta dambood sii rukuucsaneedna waa ka yartoo ajar sunnaad ka leeda la dhihi maayo ajar waajiba laga wada siinay maadaama ay isla xidhiidaan saasuula jeeda saasuu la jeedaa markaas bimacnaa annahu yuhaabu waa laga ajarsiinaa calayhaa siyaadada hawaab alwaajibi maxaa looga ajarsiinaa waa licadami tamayusi soocmidaa la waaye ma kala soocna waa hal ficilow waaxida marka hal ajaraa laga wada siinaa oo isku mid ah wa khaalafahu waxaa khilaafay alqaadi abuyacla abulkhadaab abulkhadaabna waa maxfuud ibnu axmed alkilwaabi alxambali waxa weeyaan waa ardada qaadiga ninka ugu caansan weliba wey ardada abuyaclahan ardadiisa ninka uguba caansan wey asna waa xandari waa khilaafo se wuxuu yidhi waxa weeye nafliyaa laleeyahay magacaasaa la siina walfadiila asmaadii manduubku kuu dhammaystira awal maxaad haysatay manduub mustaxab sunno nafli afar maayde walfadiilatu fadiilo mubtada ka dhigo iyo walafdalu afdalna kalmanduubiyay la mid yihiinde ha iyaguna waa la mid waalfadiilatu fadiilo iyo walafdalu afdalna kalmanduubiya la mid yihiin lix mahaydaa tadawuc ku dar marka tadawuc ku dar todobadiina saasay kuugu dhan yihiin wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed